siyaasiga cabdikariin saalax maxamuud oo shir jilaayeed ku qabtay hotel xaraf ee magaalada hargeysa ayaa ka warbixiyey xaalada guud ee siyaasadeed ee somalilan ay ku sugan tahay iyo xidhiidhka u dhexeeya xukuumadda iyo bulshada degan gobolada sool sanaag iyo cayn cabdikariin saalax maxamed ayaa ugu horreyn ka warbixiyey taariikhdiisii waxbarasho intaa kadibna ka hadlay xaalada guud ee dalku ku sugan yahay shirka jaraa'id oo warbaahinta kula hadlayay hotel xaraf ee magaalada hargeysa waxa uu dhignaa sidan bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib marka hore ilaahay baa mahadleh maanta halkan isuukaaya keenay nimcadan iyo barwaaqadan marka xigtaa waxaan u mahad celinayaa saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasha gudaha somalilan ee aan maanta isugu yeeray inaan ka hadlo laba arrimood oo runtii muhiim ah kana fursan weyday in laga hadlo labada arrimood aad moodo in dad badani ay baal marayaan oo ay ka meermeerayaan inay runta ka sheegaan oo runta ka caddeeyaan haddii aan idiin yaro guud maro taarikh nololeedkaygii ama anigu cidda aan ahay anigu waxaan ka soo jeedaa oo aan ku dhashay gobolka sool magaalada laascaanood waxaan ahay muwaadin reer somalilan ah oo ka soo jeeda gobollada bariga sool sanaag iyo cayn tacliintaydii hoose dhexe waxaan ku soo qaatay magaalada xamar tii sare ee jaamacadeed ilaa masterkaygiina waxaan ku qaatay waddanka australia magaalada melbourne labada arrimood ee aan maanta saxaafadda isugu yeeray aan doonayay inaan ummadda reer somalilan waxgaradkooda aqoon-yahankooda salaadiintooda iyo cid kasta oo somalilan ka naxaysa aan u iftiimiye waxa weeye marka ugu horeysata koowaad waa xaaladda guud ee siyaasadeed ee uu dalkani ku sugan yahay maanta talabaadna waa xiriirka ka dhexeeya gobollada bariga iyo xukuumadda somalilan iyo maamulka somalilan ee iminka talada haya haddii aan ku horeeyo xaaladda guud ee siyaasadeed ee ay somalilan ku sugan tahay wakhtigan xaadirka ah waxaad la socotaan somalilan waxaanu berri loo dabaaldegi doonaa oo dhammaan muwaadiniinta reer somalilan ay ka wada qayb qaadan doonaan xafladdii eedhiin meyga taasoo afariyo labaatan jirsatay haddaba afariyo labaatankaas sannadood ee ay somalilan jirtay waxaa muuqata oo aan la dafiri karin in gobollada qaar ay dadaal iyo horumar ballaadhan ay ka gaareen dhinacyada tacliinta dhinacyada nabadgelyada dhinacyada infrastructureka iyo waddooyinka dhinaca kale haddii aad eegto afariyo labaatankaas sannadood ee ay somalilan jirtay waxaa iyana muuqata oo aan la difiri karin in gobollada qaarkood siiba gobollada bariga ee aan anigu ka soo jeeday sool sanaag iyo cayn ay weli taagan yihiin ama ay dibudhac aad u fara badani uu ka muuqdo oo ay weli taagan yihiin zero dibudhaca badanina uu ka muuqdo dhinacyada tacliinta nabadgelyada infrastructureka iyo waddooyinka dhammaan iyo adeegyada kale ee arrimaha bulshada haddaba waxaa isweydiin leh waxa sababay dibudhaca heerkaa la eg ee ummadda iyo qowmiyadda halkaa ku nooli ay uga hadhay qowmiyadaha ku nool galbeedka ama beeshan la yidhaahdo beesha dhexe dibudhaca intaa la eg iyo colaadaha soo noqnoqonaya ee aan dhammaanayn ee kii ugu dambeeyey ay warbaahintu ka warhayso dhammaantiin ka warhaysaan kii shalay ka dhacay qorilugud dilkii foosha xumaa kaasoon isaguna ka tacsiyadaynayo dadka walaalaha ah ee deegaankaa wada dega in ay nabad iyo waxgaradkoodii aqoontii inay shaqayso caqligu inuu shaqeeyo la joojiyo dhiiggan bilaa micnaha ku daadanaya waxaa ka horreeyey kii aad ka warhaysaan taleex ka dhacay shaqaaqadihii taleex ka dhacay ee labadii beelood ee walaalaha ahaa oo iyagu halkaa dilal fara badan isu geystay waxaynu odhan karnaa mas-uuliyaddeeda intaas oo dhan shaqaaqadaha dilalkaas degaanadaas dibudhaca ku dhacay waxaa mas-uul ka ah oo ay dadkani doorteen mas-uuliyiintii iyo xukuumaddii iyo maamulka markaa jira waxaad moodaa xukuumadihii somalilan soo maray laga soo bilaabo koob iyo sagaashankii ilaa iyo tamaanta joogtaa inay runtii wax xila iska saarin gobollada iyo deegaanada ood moodo inayba ka tirsanayn oo island guuniya ay yihiin gobollada bariga xukuumadduna iyo horumarkuna uu u dhashay deegaanada galbeedka ee beesha dhexe ay degto haddaba xukuumadahaasi oo aad moodo inay sii kala dhibaato iyo hawl badnaayeen waxaad moodaa xukuumadda maanta talada dalka haysa somalilan oo iyadu shantii sannadood ee u dambeeyey aan ka war hayno in laba sannadood oo kale wax ku dhow loo kordhiyey ay iyadu ka sii xag jirto xukuumadihii talada soo hayey xukuumaddaasoo caadaysatay inay mar walba adeegsato shakhsiyaad iyagu dana gaaraa leh oo aan marnaba daacad ka ahayn in horumarkay nabadgelyada gobolladani ku tallaabsadeen galbeedka la gaarsiiyo gobollada sool sanaag iyo cayn sidoo kale waxay xukuumaddan talada haysaa caadaysatay in xilalka ay u dhiibto niman ay abtiyaal u yihiin oo iyagu ay hayb soocdeen iyo kuwo ay oorya walaal yihiin oo ay hablahoodu keeneen iyo kuwo kale oo la odhan karo waa kuwo ku laran oo daba jooga nimankaa ay isku haybta yihiin oo dilaaliin ah kuwaasoo sida gafanaha dhiigga xoolaha ama lo'da ama geela cuna ay ku naaxay dhiigga ummaddoodii iyo shacabkoodii dilaaliintaas oo iyagu u dhexeeya shacabka iyo xukuumadda somalilan ee talada dalka haysa maanta haddaba shakhsiyaadkaas aan marna shakhsiyaadkaas oo ah shakhsiyaad iyagu marna xaggaa dabka ka soo huriya oo soo shida dhaliyana ummadda barakac colaad dilal iyo wax la mid ah marna xaggan xoolo iyo libinta ka qaata xukuumadda talada dalka haysa maanta xukuumaddan talada dalka haysa waa xukuumad aan runtii weli ka gudbin siyaasaddii qaybi oo xukun tii ingiriisku ku xukumi jiray dalka tii talyaanigu uu ku xukumay koonfurta soomaaliya waa xukuumad iyadu kursiga u fuushay inay dadka reer somalilan ee walaalaha ah ee ilaahay ku beeray degaankan inay kala qobqobto inay qoloba meel ku xirto inay kadibna ay isticmaasho dilaaliin iyo kuwa iyaga danahooda gaarka iyo jeebkooda u adeega taasoo kale sii kala fogeynaysa shacabkan walaalaha ah ee malaayiin sano ee ummadan soomaaliyeed halkan ku noolayd wada noolaa nabad ku wada noolaa nimco ka dhexaysay ganacsi ka dhexaysay guur ka dhexaysay wax walba waa xukuumad iyadu baabi'isay jiritaanka ummaddan sidoo kale sidaan hore u soo sheegayba mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumaddan somalilan ee ka soo jeeda gobollada sool sanaag iyo cayn ha ahaadeen kuwii hore u joogay mid dhowaan la magacaabay waa kuwo runtii aan odhan karno waa kuwo ku yimid karti kuwo aan ku iman karti kuwo aan ku iman aqoon kuwa aan ku iman wax kale oo laga qaadan karo aanay jirin ee ku yimid iyagu ehelnimo iyo qaraabo kuraasida iyo maamulka ay talada dalka ka hayaan kuwaasoo aan haba yaraatee mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobollada sool sanaag iyo cayn oo aan haba yaraatee kala hayn bulshada deegaanadaa degan qaarkood muddo fara badan baan anigu magaalada hargeysa ku noolaa haddaan dib idin yara xusuusiye waxaan ahaa ama aan ahay ganacsade reer somalilanna waxaan halkan ka abuurnay shirkad ay ka shaqo gashay laba boqol oo muwaadiniin reer somalilan waxaan hargeyse anigu u imid anigoo tegi karayay laascaanood in dadka walaalaha ah ee reer hargeysa iyo reer laascaanood laysku xiro in dadka la mideeyo in walaaltinimo laysu soo dhoweeyo hase ahaatee waxay shirkadaasi ka dhaqaaqi weyday shirkadda hargeysa taxi company oo aan iminka albaabada u xidhnay siyaasiyiintaas iyo dilaaliintaas ka soo jeeda reer somalilan ee gobollada sool sanaag iyo cayn sidoo kale nimankaasi waxay dibadaha dhigeen oo ay u diideen inay ka soo qayb galaan talada aqoon-yahanadii waxgaradkii salaadiintii beesha ee ka soo jeeday gobollada kuwaasoo doonayay inay ka mid noqdaan talada iyo maamulka dalkan si la isugu soo dhoweeyo loona mideeyo shacabka reer somalilan from bari ilaa galbeed sidaa awgeed waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda somalilan ee talada haysa in ay u marto talada dalkan iyo mansabka masiirka ummadda gobollada bariga inay u marto waddo ka gedisan waddada ay iminka marayso iyo qaabka habxulashada mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanada sool sanaag iyo cayn deegaanadaas oo ah deegaano la wada leeyahay ay degaan dad walaalo ah dad isu waalida dad isdhalay dad ehel iyo qaraabo ah deegaanadaasna la gaarsiiyo horumarka ay gaareen gobollada galbeedka ee ay ka mid tahay magaalada hargeysa waxaanu maanta shirkan ku qabanaynaa inay deegaanadaasi noqdaan deegaano ay gaadhay horumarku inay deegaanadaasi noqdaan deegaamo iftiimaya inay deegaanadaasi noqdaan deegaano nabad ah oo colaadda iyo dhibaatada iyo dilka qorshaysan laga joojiyo iyo barakaca dadka deegaanadaa degan in deegaanadaa laga helo jiritaan iyo midnimo waarta dalkan from bari ilaa galbeed haddaba ugu dambayntii waxaan shirkaygan jaraa'id aan ku soo gabagabeynayaa haddii xaalka somalilan iyo xukuumadda maanta talada dalka haysa ee iyadu doonaysay runtii shan sannadoodoo horena haysay laba sannadood wax ku dhowna loo kordhiyey hadday xaalka sidaa uun ka dhigatay ee u garatay waxaanu ku ballansannahay haddaanu nahay aqoon-yahaniintii waxgaradkii salaadiintii beesha soo sanaag iyo cayn qurbo joogta inaannu isugu nimaadno shir guud oo dhowaan ka dhici doona wiigaga soo socda magaalooyinka u k london magaalada minneapolis iyo magaalada melbourne kaasoo aan anigu ka ahay ergo ka qaybgeli doonta shirkaas jimcaha soo socdana insha allahu tacaala jimcaha foodayni kusoo haya marka xafladuhu dhammaadaanna aan anigu ka dhoofi doono garoonka cigaal international airport si aanu shirkaas wuxuu noqon doonaa mid lagaga arinsanayo danaha beesha iyo sidii laga yeeli lahaa masiirka bulshada degta deegaanada sool sanaag iyo cayn shirkaasi wuxuu noqon doonaa mid ku salaysan caqli aqoon mid ay hagto waxgarab mid ay hagaan aqoontu mid ay hagto walaaltinimadu mid uu hago kalsoonidu mid abuura isu soo dhowaansho iyo midnimo waarta waxyaabaha ka soo baxa iyo qodobada ka soo baxa shirkaasna waxaan insha allahu tacaala aanu kaga dhawaaqi doonaa soo noqodkayga muddowigaga ah magaalada gudaha somalilan ayaanu idiin sheegi doonaa saxaafaddana ugu soo bandhigi doonaa qodobada ka soo baxa shirkaas wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan shirkii jaraa'id ee siyaasiga caanka ah ee cabdikariin saalax maxamuud intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaad ka dhegaysanayseen redio wajaale intaynu mar kale ku kulmi doonno waa cabdiqaadir habane iyo dhammaan howlwadeennada redio wajale oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo